fiidnimo wanaagsan dhegaystiya halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington si toosa idinka imanaysa haatanna muqdisho sidii aad warkaba ku maqlayseen baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa lala bartilmaameedsaday hoteelka jaziira ee ku yaala magaalada muqdisho ugu yaraan saddex iyo toban qof ayaa dhimatay koob iyo labaatan kalena way dhaawacantay haddaba haaruun macruuf ayaa wax yar kadib markii qaraxaasi dhacay la xidhiiray mid ka mid a samafalayaasha ambalaasyada aamin amiin oo lagu magacaabo khaliif daahir maxamed waxaana ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen
ha may maqlaysaa magacaaga buuxa ii sheeg iyo xilkaaga
abdarawala nin ambulance ka tirsan anaa
imise qofaa dhimatay
dhimashada aan aragnay saddex iyo toban qofood waaye dhaawaca amiin ambulance ay qaadana koo iyo toban koo iyo labaatan qofood waa ma garata waa gartay dhimashada ugu badan halkeed ka soo qaateen halkee bay ka dhacday
walaalo meesha aniga yani xarunta amiin ambulancean joogay qarax oo dhacaan maqalnay meesha markaan ugu gurmano tagnana kolley dhul badan oo burbursan oo qaybtii xarakaluun iyo guri oo mukilesuku deganaa jiray iyo hoteelka jasiire waxaasoo dhan waa dhulka tegay gaari weynaa kolley galay say ila tahay marka burbur badan baa ka jira waa gartay marka dadka dhaawaca iyo dadka dhimashada halkeed ugu ugu tagteen idinku ma gudaha hoteelka mise hoteelka banaankiisa
goobta qaraxu ka dhacan ugu tagna goobta qaraxu ka dhacan ugu tagna waa gatay goobtaas ma waxa weeyaan meesha laga galo hoteelka mise waa dhinac iridda hoteelka laga galo qaybta lambar afar xigta waa iridda laga galo qaybta lambar afar xigta macali iridda waa burburtay laakiin burburka wuxuu u badnaa dhinaca lambar afar xigta ku aado hoteelka inta laamiga xigta oo dhan waa burbursanta waa gartay bal ii sheeg dadka dhintay ee soo qaadeen maxaan ku idhahdaa say wax u gaadheen iyo dadka dhaawaca walaal dadka aan dhintoo soo qaadnay waxba lama tira koob waxaan aragnay inkee dad aan dhaawacooda soo qaadnay lagu hoodinay meesha uga soo tagnay dadku waxba lagama tilmaami karo meel ganax ka dhaca waa iska maray kartiin sida usoo dhibaatada ka jirta waa garta bal nooga warran waxaad ku aragtay markaad meesha tegtay wixii ugu horreeyaad aragtay muxuu ahaa sawirkii ugu horreeyo dee burbu sawirkii ugu horreeyo aragna burburkee dhaawac u ahay iyo dadka dhaawaca oo kala carara oo kaclaha lagu kala sudo naga horyihin ma garat waa gartay dadka aad soo qaatay ma wada rag baa dhaawacoodu mise dumarna way ku jiraan iyo carruur bal iga waran dadka isugu jiraan dumar iyo carruur ay u badan yihin dumar iyo carruura ku jira dumar iyo carruura ku jira dumar iyo carruur badan soo qaadna ilaa sagaal qofood oo dumar iyo carruura inta waa soo qa soo qaadna waa gartay dad ajaaniba ma ku jiraan dadka dhaawacmay ama dhintay taas anagu ma sheegi karno anagu ma ana arag wax ajaaniban aragn anaga ma jiraan ma garat waa gartay marka dadka hadda saddex iyo tobanka dhimatay iyo koob iyo labaatanka dhaawaca ah waa wada soomaali waa soomaali inta aragna soomaali waa haa soomaali waa dadka dhintay hadda halkee baad geyseen maydkooda kuwa dhaawaca halkeed geyseen madiina istaal madiina wada geyna geebta dhammaantood istaal madiina geyna waa gartay marka dhimashadii dhaawaca ma intaasun bay ku eg tahay mise dad kale ayaa jiro laga cabsi qabaa inay ku dhinteen meesha ama ku dhaawacmeen oo intaa way ka badan yahay khasaaruhu mayo walaala dadka ku dhintay intaa way ka badan yahay sababtoo guryihii dhamaa waa duween hadda mardhawood ka horan dhaawac kasoo qaadaya guryo burbur hoostooda dad laga soo qufaayey marka inkee guryaha dadka ku duwan annaga tirakoobka intaan aragna unbaa tirakoobnay mida hayta dhaawaca baabuur badan daldaleyday oo nooc walba le hal mar istaal madiina markii ugu horrean iskugu tagnay kow iyo sagaal baabuur aan iskugu tagno sagaal kuba dhaawac wadaan laakiin inta aan kuu sheegay amiin ambulance inta ay soo qaado waay amiin ambulance inta ay soo qaado waay kow ilaa tago maana dadka intaa waa ka fara badan yahay labajibaarkeedna uu dhan yahay ma garan kaasina wuxuu ahaa khaliif daahir maxamed oo haaruun macruuf u warramayey haddaba qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid xoogan oo burbur iyo khasaare badan oo iskugu jira naf iyo maalba geystay jaamac maxamed jaamac oo ka mid ah dadkii xilligaasi ku sugnaa xilliguu qaraxu hoteelka ka dhacay ayaa ismaaciil xuseen farjar uga warramay wuxuu dhaayihiisa ku arkay walaal waxaan joognay hoskaalkan ku jirnay annagoo afar ruuxa salaadii casar bay ahayd markaa salaada casar receptionkan fadhinay oo qofkii de hotel jasiiro tegay ama degay baa garan kara tilmaantaas receptionka hortiisa waxaa ku yaala waxaa yaala kuraasi waaweyn oo aada u qurxoona meel la fadhiistay dadka lagu soo dhaweeya meeshaan fadhinay salaaday gaadhay afar qofkaan ahayn salaadaan aadnay markaa salaadii markaan kasoo baxnay oo aan soo noqonay masaajidka yar ee hoteelka ku yaalaan ku tukanay oo aan albaabkii marayno waxaanan de tilmaami karin oo jugtii iyo culayskii iyo dhagaxii dumayay iyo wixii baan hafiyey oo markaa meeshaan ku daadanay dadna markaan dareemay inaan nabad qabno oo fiican nahay baa qofka meeshuu u ordi karayey ama uu geli karaya naftiisa la geli karaya gale hoteelka haddii aad haddii aad qofka imaadaa garanaya wuxuu leeyahay meelo dadka ku sheekaystaan oo badan oo barxad ah nasiib wanaag casar bay ahayd waxaan u malaynaya dadkii qolalkooda ku wada jireen oo qof walba qolkiisa ku jiray qof banaanka joogay wuu yaraa wiilasha receptionka oo meesha aan kaga tegay fadhiyey iyo nin kaloo wadaada magaciisa ma garanayo laakiin kuwa meesha joogay in yariga soo horreeyey iyaga waxaa ku dimayba receptionkii iyo dhismihii meesha ku dimay dhammaantood iyaga meesha ku jiraan kasoo saarnay laakiin ilaahay wax fudud buu uga dhigay sheekha isaga waxba ma gaarin dadkii kale meeshaan kaga Waan gartay.
maqaayada joogayna waa dhammaan u fiican n marka waxaan dhacay xaggee bay ka dhaceen bal haddaad sawirkooba naga siisid miyaho haddaan sawirka odankaas iyo waxay ka dhacday dhismaha dabaqa marka aad dabaqa hoteelka hoostiisa taagan tahay meel baa jirta jiiraha oo laga soo galo oo loo soo laabanayo eh, haddii loo soo laabanayo meesha baakinka marka lasoo aadayo albaabka weyn ee laamiga xigaa wuxuu dhan yahay baabuurta kama gasho laakiin kiis eh, muxuu ahay derbiga caadiga ahaa ee ge- ge- geedka ku wareegsanaa ee receptionkana kuba dhowaaba baa lagu soo dhistay derbigaas oo dhan awoodii iyo qaraxiiba bixiyeyba oo meeshu ka baxayba receptionka marka hoteelka gudihiisa iyo laamiga hadda tooska isugu muuqdaan maxaad adigu khasaare aragtay dhimasho iyo dhaawac yo alxamdulilah horta hoteelka gudihiisa dadkii joogay wax dhimasho amaan arag masaajidku aan markii dambe ku laaftay aan arkay dadii ku dilay oo wax qaba inay dhinteen iyo inay dhaawac yihiin waan kala saari weynay laakiin waa laga guurayay waxaan kasoo tegay receptionkana dhowr qof buu ku dilay laakiin laamiga dadkii marayay hadday wax baawadan ahaayeen askartii meesha taagtaagnayd dadkaasi aad bay u madleen oo dhammaan meesha ku laadeen adigu khasaaraha dhimashada inteebaad indhahaaga saartay bal hadda adigu tirada adigu aragtay aad noo sheegtid walaal banaanka markaan u baxay ee, dadkii laamiga yaalyaalay ilaa adigu afar shan qof waan arkay oo dhimasho caadiga ahaa dadna waa laga hor qaaday inay dhaawac yihiin iyo inay dhintaan ma garanayo laakiin intaan u imi laba qof oo mooto watay oo mootadii iyo iyagu ku baaba'ay waa arkay dad muxuu ahaaye jirkooda la- lays ururinay waa arkay oo laamiga dadkii joogay ah marka laakiin dhimasho caadiga intaan ka indhahayga saaray ilaa afar ilaa shan waa ahaayeen ka badanna waa la sheegay ilaa toban qof waa la ii sheegay in meesha ay wax ku noqdeen waan gartay markii qaraxu dhacay een, haddaad dib igu yar noqotid maxaad dareenteen bal haddaad miisaanka waxaad dareenteen aad sawir kooban dadka ku dhegaysanaya ka siisid walaalni wallaahi dee waxaad dareentay qof uu ku dhaco unbaa dareemi kara sawir aan ka ahayn naxdin iyo dee wareer dadkii ila socday qaybtood meel banaankii qaraxu ka dhacay iyaga ku carareen oo mala kasoo qabqabtay qaybtood ilaahay laakiin waxba ma gaarsiin laakiin dee waan sasnay wax aad iyo aad iyo aad u weyn buu ahaa wax badan baan xamar joogay oo qarax waa dhacayay laakiin kan waxaan u malaynayaa kii dhawaa buu ahaa aan taagnaa oo ku jiray markii hore tasiiro lagu weerari jirin sidoo kale waa joogay laakiin markan aad iyo aad iyo aad bay iga duwanayd because waxay ka dhacday waxa agteydaba ka dhacday derbigii weynaa ismaaciilow ee dhismuhu haye ee gudaha oo dhan uu baxay waxaad moodaa in meesha la dumiyey oo dhismihii laga saaray meesha maxaa ka socday hoteelka dadka qaybtood baa la shirar iyo waxbaa ka socday ogaalkaaga hoteelka maxaa ka dhex socday miyahow walaal hoteelka waa waxa ka socday oon ogahay anagu ilaa hadda seminaar yar oo iska dhalinyaro ku qabsanaysay oo raysa safi aan arkayay oo dhalinyaro badan oo meesha igula sokatay oo kor kortay iyaga ilaah markiisa waxba ma gaarin intooda badan oo meesha seminaar ku lahayd baa joogtay laakiin hoteelka sidiisa kale cidla cidla dareemaysaa qof walbana qolkiisa dal ku jiraa dareemaysaa wax hurdo iyo wax kala maqan bay ahaayeen wax dhaqdhaqaaqa oo la taaban karo muuqda kamuu jirin sidii caadadu ahayd deegaankiina dadka deegaanka ama malaha waqtiga ca- sala- eh, waqtiga salaada ahayd oo waxna waa tukadeen waxna qolalkooda ku jireen laakiin ehelwada cidlay ahayd waan gartay malayna haddii eh, muxuu ahaye eh, adigu nasiibkooda iyo toodanba wax ka dhinaayeen annagana khiyada wax ka dhina ka dhinayd marka meesha wallahi dhibaatooyin baa ka dhacday walaal kaasi wuxuu ahaa jaamac maxamed jaamac oo aan khadka telefoonkuula xidhiiray wax yar kadib markii uu qaraxaasi dhacay wuxuuna ka mid ahaa dadkii qaraxaas ka badbaaday ee ku sugnaa hoteelka jaziira ee uu qaraxu ka dhacay